kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur intaan u gelin dhambaalada maxaad usoo qabanaysaa dhegeystayaasha barnaamijka daandurayow dhegaystayaasha waxaan u hayaa heesta ka raystay bukaanadii iyo fanaanka nimcaan hilaac dhegaysi wacan bartay noloshii cusbayd waxay furtay buukalo bartaye noloshii cusbayd waxay furtay buukalo waxbaa isa kay badale ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay bartay noloshii cusbayd waxay furtay buukalo bartay noloshii cusbayd waxay furtay buukalo waxbaa isa kay badan ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay waqtigu beriguu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waqtigu beriguu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waxaa bata guulahey qof dhiigan iyo baaji jiray waqtigu beriguu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waqtigu beriguu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waxaa batay guulahey qof dhiigan iyo baaji jiray urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa baleen urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa baleen ka raystay bukaanadii baraarugayoo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayoo ilbaxay baraarugayoo ilbaxay baraarugayoo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee ka raystay bukaanadii baraarugayoo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayoo ilbaxay baraarugayoo ilbaxay baraarugayoo ilbaxay alla baraarugayo ilbaxaye baraarugayo ilbaxaye haddaan bini aadan helay bashaashooy furfuran haddaan bini aadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaa beri aadan helay bashaashooy furfuran haddaa beri aadan naxariis naxariis naxariistaan galay beertii naxariis naxariis naxariistaan galay haddaa boqol jeer farxayeen boqoraanida dunidaydiye haddaan boqol jeer farxaye boqoraanida dunidaydiye allah i badbaadiye qalbiga bilataye la joogo haddaan boqol jeer farxayeen boqoraanida dunidaydiye haddaan boqol jeer farxayeen boqoraanida dunidaydiye adaa i badbaadiye qalbiga bilataye la joogo burqade wadiyaal xunaa jacayl xuni waabale burqade wadiyaal xunaa jacayl xuni waabale ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxaye baraarugayo ilbaxaye burqaden wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa bale burqaden wabiyaal xidhnaa dabaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdimaalig axmed cabdigure iyo nimcaan axmed cabdi iyo cayaanle axmed cabdi iyo mukhtaar axmed cabdi anwar lacag ibraahim murtiile iyo cumar firgad iyo maryan cabdi daahir nasiira lacag ibraahim iyo zaynab axmed xuseen roode axmed xuseen iyo khaalid axmed xuseen iyo sharmaarke axmed xuseen xasan axmed xuseen afar waaqo iyo maxamed axmed xuseen iyo nimcaan axmed xuseen iyo mahad axmed hubeeye iyo xiis axmed nuur iyo faadimo xuseen xasan iyo ilyaas xasan axmed iyo maxamed axmed taajir nuuridiin axmed maxamed iyo cabdiraxmaan aadan waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay halkani hambalyo hawada uga mariyaan mustafe cabdi daahir iyo halgan cabdi casiis oo aroskooda uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigay kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo hambalyadani dhalasho daanda waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah hooyo ceeble axmed reer faarax baayo fatxe cali maxamed jamaal cali maxamed iyo xaaskiisa ubax caraale iyo caruurtooda cabdinuur maxamed kediye iyo xaaskiisa iyo dhammaan reer axmed geele barre iyo dhammaan reer xaaji maxamed kediye sabriye dadkaas oo kale jooga kenya soomaaliya beljum canada maraykanka talyaaniga iyo south sudan waxay hambalyo u dirayaan maxamed cali maxamed kediye iyo xaaskiisa hibaaq faarax oo saddex iyo tobankii bishan agost labada kun afar iyo labaatanka uu wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey guuleed ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyo kale oo dhalasho ayaan hay-adaan durayo waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah mawliid maxamed ciise cabdirasaaq bookshob cabdinuur maxamed kediye oo ku salaama saaxib iyo dhammaan shaqaalaha salaam somali bank waxaanay u hambalyaynayaan maxamed cabdi sheekh xuseen oo dhowaan ay gabari u dhalatay ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay gabadhaasi allaha ka dhigotay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno nala dhegaysta codadka cabdulqaadir macalin jubba iyo khatra daahir cige
cuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saare cuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha ubaxaynba cayni caleemaha kor uga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacayni caleemaha koruga muray balanbaalis calamale hadaba ugato xiisa shimbiru cod faraxliyo luuqda soceliyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii tidcawl calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii tidcawl cusubka ugbaadko ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii hobaya hobaya hobaya hoy ayaadiya cajabisaa calabba isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadku ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii hobaya hobaya hobaya hoy ayaadiya cajabisaa calabka isku keensiyo bilecaana iyo nabaad insha allah
carrada tilmaanto cawaysi ku guda helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo gurama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu geysteen carrada tilmaanto cawaysi ku guda helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo gurama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu geysteen oo heega culay camma loorima tahay daruraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiintii oo heega culay camma loorima tahay daruraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaha hilaaciyo onkod cabatay fiintii cabaar ruuxa gaawaday fadka caaradiiso sida sida sida buray cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wangeyin cabaar ruuxa gaawaday fadka caaradiiso sida sida sida buray cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wagiin cabiraada nolosha cindigayga sanqabo qurux waa iscelisaan ku cugtaya insha allah ku cugtaya insha allah calafay isku keensimo mid lacaana iyo nabaad insha allah cabiraada nolosha cindigayga sanqabo qurux waa iscelisaan ku cugtaya insha allah
dhambaalkan waxaa uu nuur noogu yimid nuur sheekh xasan carte iyo aabe sheekh ibraahim iyo hooyo xaliimo aadan cabdow iyo awowe aadan cabdow iyo xabiibo sheekh xasan iyo sonkor sheekh xasan iyo qaadi ibraahim cali ibraahim sheekh cabdi cali ibraahim iyo macalin nuur ibraahim iyo xasan cali ibraahim xasan liish sheekh cali ibraahim iyo marwadiisa faadumo macalin nuur wardheere dadkaas waxa ay kala joogaan beledweyne baydhabo iyo bokool waxayna hambalyo u dirayaan cali sheekh xasan ibraahim iyo farxiyo haafow aadan oo ku aqalgala bay yidhaahdeen gobolka bokool heesta kale aan idiin soo qabanay waa garqaado jecel yahow waxaa qaadaya axmed cali cigaal
gargaraanka sugaya lamagalaitag qabo bargaarje ama kaan garawshiiyo gargaraanka sugaya ama kaan garawshiiyo gargaraanka sugaya lama galay taagtee daandureyo waxaa gacanteeda ku soo dhacday dhambaal dhalasho waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah dhammaan qoyska reer cismaan waa dhowr iyo reer maxamed kediye iyo reer cismaan iimaan gaar ahaan aabe cismaan waa dhowr iyo hooyo faadume maxamed kediye qaali cismaan waa dhowr iyo cabdirasaaq cismaan waa dhowr iyo cabdinuur maxamed kediye waa saxafigii iyo xafso cabdinuur maxamed iyo xaawacuud maxamed kediye dhammaan dadkaasoo kala jooga soomaaliya angoole iyo england waxay hambalyo dhalashay u dirayaan abuukar cismaan iimaan iyo marwadiisa luul cismaan waa dhowr oo dhowaan uu wiil ugu dhashay cisbitaalka tamaam ee magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed abuukar waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhamaalkana nuur waxa uu nooga yimid aabe cali casayr iyo cabdiqani xuseen maxamed iyo muxuudiin xuseen maxamed iyo eh, najma xuseen maxamed iyo naciima xuseen maxamed iyo aasiya xuseen maxamed iyo hooyo hinda faroore iyo hooyo carab maxamed cabdi iyo mubaarak cali casayr cabdirasaaq cali caseyr iyo khaalid cali caseyr iyo yaasiin cali caseyr iyo qadar cali caseyr dhammaan waxaana ay jecel yihiin inay halkani taanigeed ay uga diraan axmed weli xuseen maxamed iyo ayaan cali caseyr oo wiil ugu dhashay daadmareedh waxay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed allah ka dhigo ayay leeyihiin kii soo weynaada oo waalidka iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay bal markana nala dhegesta qoortiisa dheer waxaa haystaasi qaadaysa maryal mursal
qoortiisa dheer labada qaar qoortiisa dheer labada qaar qadirbow dhameeyey dhameeyey qoortiisa dheer labada qaar qoortiisa dheer labada qaar qadirbow dhameeyey dhameeyey maqaarkaas sideedoo qalbiga ku xidha
daandirayow dhambaalkani waxauu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed mareere iyo hooyo zaynab cali afrax adeer saacad mareere iyo adeer sadiiq mareere iyo adeer saadaq mareere sahre mareere iyo khadiijo mareere iyo faadumo mareere waxaana dhammaan reer mareere ay u hambalyeynayaan cabdulaahi maxamed nuur iyo amiire maxamed mareere oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda kenya dhowaan isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo aamiin gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaanan idinsoo qabannay heesta beledweyn iyo codka xasan aadan samater iyada ayaa dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo galab wanaagsan bi'i waa jacaylow boodhaari inu diin been baan u haystay bi'i waa jacaylow boogaan ladhayno ciidi baanan karino beerka iyo wadnaha iyo boga kaga taaliyo inuu yahay bircashaqu been baan u haystay webiguu bujaaco beeraha waraabsho dhulku baahad ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo gallaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiisto beeluhu gujoogan sow berisa mahadkii beelad weyne maantegi webiigu bujaaco beeraha waraabsho dhulku baahad ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo gallaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiisto beeluhu gujoogan sow berisa mahadkii beelad weyne maantegi dhanka bari mahgaalada sow boqoraad joogto yadahab lagoodo bilicdee haweenkiyo gudi loo dhameeyo dhanka bari mahgaalada sow boqoraa joogto yadahab la moodo bilicdee haweenkiyo bili loo dhameeyo tima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana casaankee bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele maan baran tima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana casaankee bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele maan baran
Thank you.
ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bedaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taale iyo lulata guudkood bartankeeda maay sow bixiisa weeye ballan maanu dhigano joogi may oran sow bixiisa weeye ballan maanu dhigano joogi may oran sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran sowaabasteeyo socod beegsan maaye naabaajacawo baxnaansha maan oran sowaabasteeyo socod beegsan maaye naabaajacawo baxnaansha maan oran sow taliye baaso baano warmooge daydi ma beenayn sowtali baaso baano warmooge daydii ma beenayn sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule annabaal kamaan korin sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule annabaal kamaan korin qoryow daraadii soo baraaq nuglaantii balaa lagu ducaystiyo baryaa kuma maqnayno qoryow daraadii soo baraaq nuglaantii balaa lagu ducaystiyo baryaa kuma maqnayno birimay xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo bogsan waaya maan oran birimay xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo bogsan waaya maan oran sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii geed baaxad weyno dhereriyo ballaaro beled weyn kocaano yidhaahda baaro bligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi la yidhaahda baaro biligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxan gacankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi sow baaxaad sowrihii iyo laba boglayntii maa noqon besteeyo baxadkii maa dheeliman sow baaxaad sowrihii iyo laba boglayntii maa noqon besteeyo baxadkii maa dheeliman sow gala baaqoolkii annakoo barwaaqiyo meel baadlee joogno tumanayna beere soomaan baraarugin sow gala baaqoolkii annakoo barwaaqiyo meel baadlee joogno tumanayna beere soomaan baraarugin riyaabena weeye sow baa la daymi baabuur lalaayo had baa lemoodo fanaanaaya buurdheer dhisma oranka boodo noofka sow ma biimay riyaabena weeye sow baa la daymi baabuur lalaayo had baa lemoodo fanaanaaya buurdheer dhisma oranka boodo noofka sow ma biimay nin banaadir joogo hilib weyn la haysto waxaanay la baabeen nin banaadir joogo hilib weyn la haysto waxaanay la baabeen sow baadi doonkee weli baafismaani sow baadi doonkee